waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
qalab caafimaad ayaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeya xanuunka covid nneteen ee ka dilaacay hotel dadka lagu karantiilo khubarada cudurada faafana waxay ugu baaqayaan saraakiisha caafimaad inay si dhow ula socdaan qaabka loo qaybinayo tallaalka covid nteenk ee dalkan australia dowladda victoria ayaa xirtay hotel dadka lagu karantiili jiray kadib markii lala xiriiriyey in xanuunka covid nteen uu halkaasi ka dilaacay kaysaska hoteelkaasi xanuunka ka qaaday ay gaareen shan qof hotelkan oo la yidhaahdo holiday in oo ku yaala garoonka diyaaradaha ee melbourne ayaa si kumeel gaara loo xiray iyadoo la sheegay in gebi ahaanba hoteelka la nadiifin doono intaa lagu jiro in la dabagalo dadkii xanuunka uu ku dhacay iyo dadka ay dhici karto inay kusii faafiyeen dadka halkaasi ku karantiilnaa ee dalka dibaddiisa ka yimid ayaa loo raray goobo kale sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolkan victoria bret setton ayaa sheegay in qalab dhanka daawooyinka loo isticmaalo looga shakisan yahay inuu yahay midka ka dambeeya ama mas-uulka ka ah in caabuqu hoteelkaasi uu ku faafo qalabkaas daawada ayuu yiri oo dareeraha u bedela sidii qaac oo kale oo ay dhici karto haddii qofku markaasu uu neefsado ama hawadaasu ay gasho marka uu qofku daawo ahaan u isticmaalayo oo uu ku neefsanayo haddii qof uu ku neefsaday xanuunka hore u qabay qofka kale ugu dambeeyana xanuunka waa uu ka qaadayaa ayuu yiri qaacaas yarkaana hawada inuu ku jira ayaa laga yaabaa waqti badan isla wararkaas ayaan ku jirnaa ee premierka gobolka victoria daniel andrewsna waxa uu sheegay inuusan hadda ka fakarayn inuu xanibaado dheeraada bulshada kusoo rogo inta kooxaha caafimaadku ay baarayaan ayuu yidhi khatarta ka iman karta xanuunka hoteelkan ka dilaacay waa cadow xun oo karaahiyaa ayuu yidhi waxaana hadda dhibaatadiisa ay uga sii dartayba maadaama uu isbedbedelayo gobolka ayaan sidoo kale kordhin doonin tirada dadka dalka dibaddiisa kasoo gala oo awal la filayay in la kordhiyo isniinta marka la gaaro oo ay shan iyo tobanka bisha febraayo tahay haddase sidee sidii hore ayaa loo daynaya ayaa layidhi walaaca dhanka bulshada ayaa ka dhashay ayaa layidhi kadib markii dad degan xaafadaha noored melbourne loo soo diray waraaqo ay ku qoran yihiin macluumaad looga soo horjeedo tallaalka waraaqahaas oo dadka boostooyinkooda loo geliyey rob michel oo ah xildhibaana federaal ah ayaa sheegay in qoraaladaasi lagu fidinayo waxyaalaha been abuurka ee ku saabsan tallaalka covid nteen iyo saameynta uu ku leeyahay iyo taawarada lagu xiro qalabka mobilada ee f g ga loo yaqaano dhacdadan ayaa imaneysa iyadoo asbuucyo uun ay ka hareen waqtiga la bilaabayo tallaalka dalkan australia professor robert boy oo ah nin ku takhasusay cudurada faafa ayaa ugu baaqaya saraakiisha caafimaadka inay si dhow isha ugu hayaan arrimaha tallaalka waanu ognahay ayuu yidhi tijaabooyin dhowroo la sameeyey in tallaalku uu yahay mid waxtara ammaana ah arrimahaas oo aanu ogeyn buu yidhi muddo saddex bilooda profesorad marie louise maclow oo iyaduna la talisa ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digtay in tallaalka covid nteen uusan ahayn kii soo afjari lahaa faafka xanuunkan waa howl aada u ballaaran ayay tiri laakiin waa la samayn karaa waxaana rabaa inaan hoosta ka xariiqo in qof kasta oo australia jooga marka wakhtigiisa la soo gaaro looga baahan yahay inuu istallaalo xanibaadaha gobolka new south wales ayaa iyaguna la khafiifin doonaa marka la gaaro jimcada asbuucan ay bishu tahay labi-iyo tobanka afduubka ama waxa maaskiga loo yaqaano ayaa ku khasab dadka looga dhigi doonaa oo keliya marka ay saaran yihiin gaadiidka dadweynaha iyo weliba gawaarida kale ee rakaabka qaada sida tagaasida iyo uberka oo kale xilliga hadda la joogo dadka afduubka waxay ku qasbayiin marka ay joogaan makhaayadaha iyo hoteelada sidoo kale ama ay ka shaqeynayaan iyo weliba dukaamada dharka lagu gato oo kale wasiirka caafimaadka gobolkaasi bred hasar ayaa ku boorinaya shacabku inay sii wadaan inay xirtaan afduubka inkastoo xanibaadaha la khafiifinayo hogaamiyaha mucaaradka leybarka antony albanisina waxa uu sii daayey siyaasadda dhanka shaqada iyo shaqaalaha ee xisbigiisa tan ayaa diiradda lagu saarayaa sidii kor loogu qaadi lahaa ama loo hagaajin lahaa mushaarka iyo daruufaha shaqaalaha dalkan australia haddii la doorto leybarka ayaa sheegay in dhanka amniga shaqooyinka ay ku dari doonaan ama qofku inuu shaqo haysto ay ku dari doonaan sharciga shaqada iyo shaqaalaha ee loo yaqaano fair work act shaqaalaha aan waqtiga go-aan lahayn ee casualka loo yaqaanana waxa ay yihiin ama macnaheedu waxa uu yahay sharcigaasi lagu dari doono ku dhowaad saddex boqol iyo konton shaqo ayaa la jarayaa kadib markii shirkada weyn ee dhanka tamarta ee exon mobile ay xirtay mid ka mida goobaha batroolka lagu sifeeyo ee dalkan australia xaruntan oo ku taala altona ee magaalada melbourne ayaa waxa ay shaqeynaysay wixii ka dambeeyey kii waxaayna batrool siinaysay kalabar gobolkan victoria hadda ayaa wadankaoo dhan waxaa ku haray ayaa layidhi labo xarumood oo batroolka lagu sifeeyo nin australianana waxa uu qirtay inuu ka caawiyey dowladda north korea in markaasi hub loo soo dhoofiyo taasoo sharci darro ku ah cunqabateynta caalamiga ee dalkaasi saaran ninkan oo la yiraahdo jan hang jue ahna nin lixdan iyo laba jira ahna injineer degan magaalada sydney ayaa horey waxa uu u diiday inuu qirto toddoba dacwooyin oo lagu soo ogay oo ay ku jiraan laba ka mida inuu ka caawiyey dalkaasi inuu samaysto hubka dadka gumaada maser jano ayaa hadda ugu dambeyntii qirtay mid ka mida dembiyadaasi kaasoo ah inuu jebiyey cunaqabateyntii united nationka ama qaramada midoobey ay saartay dalkaasi dacwadoogayaasha dalka jarmalkuna waxa ay kusoo oogeen dacwo nin boqol jira dembiyadaas oo gaaraya saddex kun iyo shan boqol oo kays oo ah inuu ka qayb qaatay kana caawiyey dadkaasi in la laayo ceedahan ayaa la xiriira isagoo qeyb ka ahaa dagaalkii labaad ee adduunka waaridiyana ka ahaa xero dadka lagu hayay oo ku taalay magaalada baarliin haweeney kale oo hadda sagaashan iyo afar jira oo iyaduna xoghaye ka ahayd xero kale oo dadka lagu hayo ayaa sidoo kale lagu soo oogay toban kun oo dacwado ah oo ah inay qeyb ka qaadatay dilka dadkaasi wararkii u dambeeyena laba qof oo kale ayaa laga helay xanuunka covid nteen gobolkan victoria taasoo gaarsiinaysa dadka ka qaaday xanuunka hoteelada dadka lagu karantiilo sideed hadda labadan u dambeeyay ayaa midkood yahay qof hoteelka ka shaqaynayay kan kalena waa qof hore u degana hoteelka balse ka baxay xaruntaasi toddobadii bisha februaayo saadaasha hawada berita oo khamiisa magaalada bet waa cadceed iyo shan iyo labaatan adelaide waxooga rooba baa la filayaa soddon iyo toddoba melbourne waa cadceed iyo soddon iyo saddex magaalada sydneyna waa cadceed iyo labaatan iyo lix halka brisbanna qeyb ahaan daruura ka tahay iyo labaatan iyo sagaal digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic toddobaatan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho